nabigu sal allahu alay wasalam xadiis kale waxa la weydiiyey ayu nnaasi khayr dadka yaa u khayr badan qaala ana waman maci waxa ugu khayr badan baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam aniga iyo cidda i wehelisa qaala summa man yaa ku sii xiga qaala summa aladiina cala alathar uma aladiina cala alathar kuwa raadka hayaa ku sii xiga فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دعوه التبليغ مركه دعوه ايضا وتبليغها ما يتعيدوا maxay ku dhisan tahay maya haadihi dacwaa rabnaa maxay ku dhisan tahay iyadu dacwadan ayada dacwat jamacat tabliiq waxba qadarkeeda ma dhaafayso fahiya dacwa mabniya cala aljahli waalkhuraafa waalmanaamaat waalawhaan waa dacwo ku dhisan jaahilnimo iyo khuraafista iyo riyooyin iyo wax la malmaleeyey oo beenbeena oo maskaxda laga samaystay ku dhisan tahay gebigeed dacwa mabniya cala alcilmi alxaq maaha daawo cilmi xaqa ku dhisan maaha ay leanna waxa weeye cilmigayba cadow u yihiinba waan arki doonaa hadda insha allah haddeeraan akrinayna si cilmiga cadow ugu yihiin insha allah qaala alustaad sayf araxmaan ibn axmed nin leeraa wuxuu yidhi oo wax ka qoray nimankan wa min bacdi miisaati aljamaaca wa akaabiriha wuxuu yihi akaabirta jamaacada iyo jamaacada qaybo kamida waxyaabaha ay la gaar yihiin waxaa kamid a maa curifa canhum wixii lagu aqoonsaday annahum yuqiruuna bitawxiid tawxiidka horta waa qiraanu yihi jumlatan waa u qirayaan sida muslimiinta kale walaakin tawxiidum laa yaziidu can tawxiidi mushriki maka u yihi mushrikiinta maka tawxiidkooda kama dheeraada midka ay sugayaan ee ana kalaamahum yadulu fi janibin min tawxiid rububiya faqad janib oo tawxiidka rububiyada ayuu ku badan yahay wa bisibqati tasawuf wa falsafati tasawuf weliba qaab suufinimana waa usoo cardinayaan markay cardinayaan haye arrintaa mawar baa ka tagan tawxiid kale tawxiid rububiya ayaa lagu yaqaanaa suufiyada dadka shirkiga ugama digaan cibaadada tawxiidkeedana kuma xoojiyaan oo ma baraan ilaa maba yaqaaniine ya tawxiid rububiya ma dhaafayaan haye wa kaanii biwaaxid tabliiqi qaama fi masjidin min almasaajid fayaquul ayuha annaas اعلموا أنه لا رازق ولا خالق ولا محيي ولا مميت ولا عالم ولا سميع ولا فلان إلا الله da meeluu ka istaagayaa ummaddan diinu sheega le markaasu ogaada dadow ilaahay keliya wax isaaqa asaa keliya wax abuura asaa keliya wax dila asaa keliya wax nooleeya yaa haada waa naqiin intaas mushrikuulcarabba waa yaqaana abujahl kaana yacrif haada midkan aan haddana bare annagoo muslima oo aad malaayiinta kilomitr ugusoo aad usoo martay oo indiya diyobanta ilaa xabar aad soo socotay abujahlaa yaqaana ha wax cusub maaha yaa hada tawxiidkii loo soo diray nabiga iyaga maaha inuu dadka u baneeyo u caddeeyo maahan kaas ha kaasuu la istaagaya masaajid walba ogaada ano laa raasiqa walaa khaaliqa walaa fulana walaa fulana dukukoraya waa tawxiid rububiya bas ama twxiid اluluhiya wاlcibaada tawxiidka uluhiyada iyo cibaadada fahum fuqaraau mucdimuun waa fuqara u yihi fuqaray ka yihiin wa muflisuun cayr bay ka yihiin tawxiidkaas uluhiyada waa cayr wey bal bisaraaxatin hum mushrikuuna fiiha ayaga laftoodaaba mushrikiin ku ahyr ayagaa naftooda mushrikiina ku yihiin lawlaa anahu lam taqum ilxuja ya lakufira waaba la kufrisiin lahaa xujadii aan welise ku qumin weli waa dad dalaal ku jiro tihaada isaga jiraan in wax loo bayaanay u baahan yihin wa ama tawxiid alasmaa wa sifaatna tawxiid alasmaa wa sifaat xaggiisa may horta fahum bayna ashaaciratin wa maturidiyatin fiiha waa maturidiya iyo ashaacira we ma inkiri karaan midaas waxa weeye xagga cadiidada waa ashcariyatun maturidiyatun way ha kuwa indiya kuwa jooga xanafiyadana waa maturidiyin oo sida maxamed ilyas nafsuhu iyo kuwa halkan jooga iyo madhuula kala joogaana waa ashaaciro wey labadaa qaybood wey xagga tawxiidka asmaa wa sifaatka waila thaaniyati aqrab maaturidiyaday u dhow yihiin buu yihi marka maaturidiyaday u dhow yihiin jamaacadan marka waxay ku dhis waxay ku dhisan tahay afar dariiqo oo isu tagtay ayay ku dhisan yihiin sida uu maxamed aslam ninka la yidhaha uu sheegay wuxuu yidhi afar dariiqay aaminsan yihiin uu yidhi jamaacadan aljashtiya dariiqada la yidhaha wanaqshabandiya waalqaadiriya wasahrawardiya afartaas jamaaco afartaas dariiqo oo duruqa suufiya ka mida ayay baycadeeda wada qabaan wa tascumu waxay sheegtaan buu yidhi jamaacadu low maata axadun hadduu qof dhinto walam yubaayic calaa yadi shaykha dariiqa oo sheekha dariiqada gacantiisana uusan ku dhiman lamaata miitatan jaahiliyatan inuu dhimanayo qaad jaahiliya inuu dhimanayo waxaan igu soo dhacaya waagii aan sideetan sideetamaadkii aan wax barbaranayn ayaa nimankan jamaacaadka oo ikhwaan muslimiin iyo kuwan hadda itixaadka waagaas jamaaca alislaamiya la dhihi jiray iyo a dadka waxay ku lacaabsadaan waxay yidhahdaan man faaraqa aljamaacata maata miitatan jaahiliya xadiidkii ku aroorshaan dariiqo weligeed waa dariiqo kuwaan dariiqo laba nimankaan dad badan aan aqoonin itixaada nimankaan itixaadu dariiqo laba salkoodu waa dariiqo kama baxaan dariiqadaas ha mana ka bixi karaanba ilaa inay iyada dhan ka tabaru'aan maahane oo ay sunnada si si cad ugu soo laabtaan maana markaasa sheekh maxamed nurqawi aan weydiino waxaan nidhi sheekhow maanta jamaacaadkan maanta jira ninkii geli waaya maata miitatan jaahiliya miya sheekh markaasuu yidhi acuudu billaah inna lilahi wa inna ilayhi raajiun war waxaas yaa sheegay waxaas yaa idiin sheegay sheekhow jamaacaadkaana le haddeer ikhwaan muslimiinkan iyo middan jamaacal islaamiyadan iyo itixaadkan waxay leeyihin ninkii aan jamaacada soo gelin maata miitatan jaahiliya ay leeyihin markaasu inna lilahi wa inna ilahi raajiun wax wey waa diinka islaamka biasrii la dumiye ha war haadihi waa dalaalaad w haadihi laysat bijamaacaat islaamkuna wax jamaacad laraa maba qabo wax jamaacad laraa islaamka lamaarko maata miita jaahiliyana waxa aljamaaca alislaamiya addawla alislaamiya loo jeeda dawladda islaamka loo jeeda waxaa la leeyahay maata miitatan jaahiliya waa dawladda islaamka marka dariiqa waa un isku hal ama tabliiq u bixi ama qaadiriye u bixi baycadaanay wada qabaan kuwa hadda itixaadka xoogaa yara baycad yaa lagu naqdiyey mogta xoogaa ay arkay markaasay dhan ahdi yaan u bedelan oo ahdi muxuu yahay isaga ahdi alaysa baycatan ya ahdi baycada maha wax kale miya ya ahdi yaan u bedelnay dhahan ya waa sideedii war waxaad isbedeshaan lama arko cahdiguna waa dalaal kale wa a cahdi waa kii hore baycana waa midii hore annaga dhan cahdiyaan wada qabnaa midkaanaba mustaxdadkaana waxaan ku falayna lama arko wax loo baahan yahayna maaha wax dalaalaada wey dadku cahdigay qabaan waxa weeye ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah wa ana almuslimuuna jamiican ikhwa dadka muslimiinta dhammaantood waa walaalo ay ninkii gef gala waa la saxaya ninkii fiicnaadana walaalo fiican dheh khalaas bes waxaan taxasubaad iyo duruq iyo wax jira maaha waxaan dhab dalaalaad wey marka nimankan sidaanay qabeen in ninkii aan dariiqada sheekheeda aan la baycoon in annahu yamuut maata miitatan jaahiliya inuu dhimanayo ayay qabeen ay waxaan ku gaabsanaynaa insha allah maca alusuuli sita usuusha lixda allatii wadacahaa moxamed ilyas ayaan kusoo gebagabaynaynaa insha allah waa usuushii uu sheikhu dejiyey wa moxamed ilyas nafsu usuushuu dejiyey wa oo lixdahayd lixda asal waxaa la dhihi jiray asifaati sita ayaa la yidhaahdaa sifada ugu horeysa waxa weeye taxqiiqu kalimat alkalimatu dayiba laa ilaha ila allah muxamadun rasuulu llah ko sifada labaad asalaatu daati lkhushuuc walkhuduuc salaad khushuuc iyo khuduuc le sifada saddexaad alcilmu maca dikri waa cilmi oo dikri uu la jiro sifada afraad waxa weeye waa ikraamu lmuslimiin dadka muslimiinta in la karaameeyo sifada shanaadna waxa weeye tasxiixu niya niyada in la saxo sifada lixaadna waxa weeye addacwatu waalkhuruuj fi sabiili illah ay meeshii udig iyo hamlaada u dambaysa waaya marka lixdaas sifo ayaan insha allahu aan rabnaa inaan insha allahu aan wax yar lixdaas sifo iyo sida iyagu u sharxaan horta alfaadda magacyadeedu waa magacyo wada fiican wa taxqiir kelimatu dayiba laa ilaha ila allah magac fiican waay asagaa daat lkhushuuc kaba daran si ayana waa sii fiican tahay alcilmu maca dikri wax kaloo isna macaan badan waaye ya kulluhu waa wada fiican tahay adacwa walkhuruuj fi sabiili illah iyada lafteedu waa fiican tahay markii daahirkeeda loo arko a waxaan ka bilaabaynaa marka taxqiiq alkelima adayiba laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullah kelimadaas wanaagsan waa inaan xaqiijinaa ayaa maxamed ilyaas kala dardaarmay jamaacadiisa jamaacadiisa wuxuu kala dardaarmay in kelimadaa wanaagsan oo laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullahi la xaqiijiyo waayo kelimadaasay ufasiraan marka wa yaquuluuna fi macnaa laa ilaha ila allah laa ilaha illah macnaheeda waxay leeyihiin annahu ikhraaju alyaqiin alfasid min quluubina cala dati alashyaa wa idkhaal alyaqiin asaadiq cala dati illah macnaha laa ilaha ila allah waxa wey leeyihin waa in yaqiinta faasidkaa la bixiyaa oo qulubteeda laga saaraa oo calaa dati alashyaa ashyaada waa war cajami mogta calaa dati alashyaa war cajam waaye intaan ka fahmnaan ka fasirayna waxaan ka fasiri weynana way iska daynayna wa idkhaal alyaqiini saadiq calaa dati illah yaqiin saadiqa inaan daatada al aan gelino oo maxay tahay saas bianna allaha huwa alkhaaliqu alraasiqu aldaaru alnaaficu almucizu almudilu almuxyi almumit haye maaragta yaa meeshii ashaaciray joogaan iyo maaturidiyo waxa waaye yaqiintaas in aan ogaano in allah uu yahay alkhaaliq midka wax khaaliqa alraasiq midka wax risaaqa addaar kan wax dhiba annaafic kan wax anfaca almuciz kan wax cuseeya almudil kan wax duleeya almuxyi kan wax nooleeya almumid kan wax dila inuu yahay sidaas waa inaan yaqiininaa la yidhahdo war sidaas yaan yaqiinsanayna ya wغaaliba kalaamuhum xawla kalimati tawxiid yaduru xawla tafsira bitawxiid rububiya tawxiid rububiyada ayay ku fasirayaan marka walihada yugsiruuna min alamhilati calaa ana allaha yafcalu ma yuriid sawan bilasbaab aw bigayri اlasbaab aw bididi اlasbaab waxay in badan soo arooriyeen inuu ilaahay wuxuu doono sameeyo asbaabta ama ku sameeyo ama asbaab la-aan sameeyo ama asbaabta wax kasoo horjeedaba ku sameeyo falawal kan hore kamaa fi dunya sidaa dunyado kale waa yu leeyahay wa thani ka risqihi maryama calayha asalaam bigayri alasbaab inuu wax ku irsaaqo wa thalith ka qisati ibraahim calayhi salaatu wassalaam lama ulqiya fi naar markii naarta lagu riday وبصفة عامة صفة جود تحقيق لا إله إلا الله عندهم هو الكلام على اليقين في الرزق وأفعال الله التي هي مقتضى ربوبيته وهو تحقيقين لا إله إلا الله تبليغ عبد هو إن يقينتي لغو الله أو رزق كسابسن هي أفعال الله سبحانه وتعالى أو سيدة ربوبية السكينة ذا آه. التعليق بير مرتي آه نبكي التعليق بير من كتاب قري وهذا تفسير هذا تفسير لكلمة لا إله إلا الله تفسير ككلمة لا إله إلا الله فضلا عن كونه خضعا آه لغة وشرعا إنه يهي لغة يا شرع بقف إنه يهي وهكذا هذا يري فهو أيضا السبب في جعلهم لا يهتمون بالإنكار على ما يخدش ما يخدش إخلاص العبادة لله تعالى آه إنه يهي سببته u keentay inaysan ka murgaynin qofka ikhlaaska cibaadada dilaaciya sawan kaana macahum oo min man yadcuuhum ha noqdo qof la jira ayaa ka mid a amadaday u yeerayaan ha noqdo bal yuujadu fi kasiirin min acdaa'i aljamaaca in badanoo jamaacada acdaadeeda ka mid a waxaa laga helaya umuurun min ashirki umuur oo shirkiya laa yantabihu laha uusan u baraarugayn laa siyama fi lacaajim acaajimtu masalba malaba mithla kitaabati tamaa'im sida xirsiyaa la qabto waxaan ku arka haddaad tabliiqa dhex gasho xirsiya kuway u xiran yihiin aad ku arka xirsiya leh ya waa liajli lianna waxa weeye tawxiid aluluhiyaysan aqoon wadalika ana macnaa laa ilaha illa allah asaxiix macnaha saxiixa oo laa ilaha illa ay leedahay waxa weye huwa laa macbuuda bixaqin mawjuud ila allah laa macbuuda bixaqin mid si xaq ah loo caabudaa ma jiro adduunyada jira ila allah alla mooye saasaa macnuhu noqonaya saxda ayagana maxay leeyihiin markay ay laa ilaa la fasiri tagaan bianna laa khaaliqa walaa raasiqa walaa muciza walaa mudilla walaa muxyiya walaa mumita ilayhi ya tawxiidkii la rabayba dadka u sheegi maaya ayaguna isu sheegi maayaan muqtadaha taas muqtadadeed waxa wey allah yusrafa shayun min alcibaadaat taas waxay keenaysaa inaysan qofku u leexin wax cibaadaha sida ducada iyo sharadka iyo dhaarta iyo gawraca iyo kayrkeedba ilahay waxaanan inaysan u leexin bay keenaysaa kelimadaas markay qofku ku qawsho laa ilaaha ila allah waxay keenaysaa kelimadaas inuusan wax cibaado ah uusan ilaahay mooye cid kala siinin ayay keenaysaa kii leexiyo shay kamida ligayr illah alla waxaan u leexiyo fa inahu mushrikun waa mushrik wardada u ogaada midaas caamat lumma waa idinkala dardaarmaya ogaada baryaha sharadka dhaarta gawraca ilaahay dartii haddaadan u samaynin ee aada wax kale dartood u samayso ooad wax kale u yeerato amaad wax kale wax u gowracdo amaad wax kale sharad u gasho ya waxa weeye takunu mushrikan mushrik baa noqonaysa haddaad mushrik noqotidna takunu mukhalladan fi naar naarta mid lagu waariyaad noqonaysa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duna dalika liman yashaa ilaahay subxana wa tacaala uma dhaafo qof u shariig yeelay uma dhaafo qofkaan u shariig yeelinna waxa kaloo dunuuba hadduu la yimaado ilaahay hadduu doono waa u dhaafaya marka shirkigu waa halis wey yacni suufiyada jamaacaadka dhammaan caamada arrintaas inay ku baraarugaan ala rabo a war maanta waktibaad haysataa maanta camalaa lagu ogolya maanta toobadkeenaa lagaa ogolya ya hadda aniga haddaan masalan aniga iyo wixii ila mida oo taagan inay waxaasu shirki yihiin berri maxaa naloo qabsanayaa malaynaysa ilaahay ma waxaad u malaynaysaa inuuna yidhaahdo awliyada maxaa u baryi weyseen ya inuuna yidhahdo ma malaynaysaa war yaa malaynaya in ilaahay berri uu nagu qabsado awliyada maxaa u baryi weyseen maxaa sharad uga geli weyseen maxaad awliyada ugu dhaaro weyneen inuu ilaahayna yidhaahdo berri miyaa laga baqaya ya qof dhihi karaa inuusan jirana u malaynaya laakiin anigu waxaan leeyahay ilaahay berri waa kuu qabsanaa adiga adiga baryaayo ilaahay kayrkiis berri wuxuu ku leeyahay in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriina meel ku taal ma waanan kuu sheegin baryaha inaa anigu leeyahay ha lagu leeyahay baryaha inaa anigu leeyahay sow kuma sheegin ayaa ku taal waray haddaaba ka fiirso war waktigaad haysataa hadda ka fiirso waray shirkiga ka toobadkeen waayahay wuxuu yidhi fa inahu mushrik qofka oo mushrik wey yajibu an yubtada awalan bidacwati ila alkufri wuxuu yidhi bidaaquud waa in marka hore dacwadiisa lagu bilaabaa inuu ku gaaloobo daaquudka wa wa hada aladi kan waa midka yusrafu yasrifu lahu shayan yusrafu lahu shayun min alcibaadaat daaquudku waa midka loo leexinayo wax cibaadada ka mid a ama ha ahaado nabi ama malag ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama geed ha ahaado wuxuu raba ha ahaado wixii ilaahay cibaadadiisa la siiyoo dhan daaquud baa la odhanaya hadday saalixin yihiinna xataa waa loo qabsanaya qiyaamaha waa lagu qabsanaya hadday saalixin yihiin qiyaamaha waa lagu qabsanaya ya nabi ciise waxaa la leeyahay aanta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah war maadaa yidhi ciisow aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta saasaa loo qabsanaya waa lagu dhegay a hadday saalixin yihiin haddaysan saalixiin ahayna naartaaba taqaanaba horaa laga wada naaraya ayaga iyo wixii caabudi jiray waxaa kaloo loogu yeeray waliimaanu billah in ilaahay loogu yeero xaggiisa waxdahu watawajuh lahu iyo in loo jihaysto alla biikhlaasi alcibaadati loogu jihaysto ay cibaadada ikhlaaskeeda in loogu jihaysto taasay keenaysaa tawxiidka nimankan marka ayadaa masaladan ayadaa maaragtay waa ka hoos baxday tawxiidkii sidii maaturidiya shaacira ay uga qaateen ayay weli u haystaan ay culmaa lama joojinayna asifatu thaniya sifada labaad asalaad daati alkhushuuc walkhuduuc ayada ku dheeraamayno waa salaad khushuuc iyo maaragtay khuduucba leh ayaa ayaa sheekhu kala dardaarmay jamaacada ayagoo sida uu sheekhu ugala dardaarman ugala dardaarmaynaa laakiin hal tambii keliyaa ku jira salaadii nabigaa la yska rabaa salaada xanafiyada la yskaba rabayaa iska jir salaat alaxnaaf salaati diyobandiyiin la yskaba rabo sheekh waxaa la yska rabaa salaadii nabiga salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaad ii aragteen anoo u tukanayo u tukada dalaal waxaa ugu filan inuu nabi moxamed sala allahu alayhi waaalihi wasalam ou doortay kaana yadacu yamiinahu calaa shimaalihi calaa sadrihi inuu doortay kulli tabliiq aad aragtaana maada yaqul ya sheekh muxuu dhahaya hada yaqul hakada hal hada diin rasuul nabi moxamed ikhtaar hada ya ya salaada la khushuuca waa salaadan wa ya marka asalka salaada in la khushuuco laysuma hayso laakiin waana sunadu nabiga waafaqsan tahay sidaana la yska raba kaana yadac yamiina calaa shimaali calaa sadri alla marka salaada ihtimaamka ay horta siinayaan annaguna waa ku taageeraynaa baaraka allahu fiihim allah barakeeyo salaada allah ku barakeeyo laakiin waxaa baraarujina salaadu waa inay noqotaa salaadii nabiga haddii kale nabadgeli maysa nabigu wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytum an usalli haddaad salaadiisii salaadaan ahayn aada dukato waad lumaysaa ay waad lumaysaa sifada saddexaad waxa weeye alcilmu maca dikri ha alcilmu maca dikri waa cilmiga oo dikriga la jira cilmigii marka aan gelayna alcilmu waa yanqasim fi mafhumi aljamaca ilaa qismayn cilmiga labay uqaybiyaan cilmi almasaa'il wa cilmi alfadaa'il ay uqaybiyaan marka waxay yidhahdaan ayaga kelimaadkooda xagga cilmiga ay uga waramayaan labada cilmi horta waxay u kala qaadaan cilmi almasal cilmi alfadaa'il cilmi almasaa'ilka waxay dhahaan beledkaaga kusoo bara cilmi alfadaa'ilkana asnaa alkhuruuj wa fi xalaqaati tacliim ha ku baranaysa ay leeyihin markii la baxo ayaa la baranaa bay leeyihin cilmi cilmi almas cilmi alfadaa'il kitaabka fadaa'ilka ay u haystaan waa kitaabka la yidhaha riyaad saalixiin waa kitaab wanaagsan oo aadaab oo dhan wada shamlinaya laakiin ayagu baab alfadaa'il ah maaragtay a u ah baabka ay ka qaataan cilmiga marka ayaga waxay ujeedaan markay ka hadlayaan fadaa'il alacmaal iyo mabaadi'da jamaacada sida usuusha lixda oo kale oo qaaliban na aysan wax kale ku daraynin walihada yaquuluun sidaa darteed waxay yidhahdaan naxnu ducaatun natacalam haye naxnu ducaatun natacalam war tabliiq ma yidhaahda tabliiq kelimadaas yidhahdaan naxnu anagu ducaatun ducaadna waana natacalamu waa baranayna walasna culamaa culamana maahin culama maahin ay leeyihin wa min atacliimaat alati tucda lilafraad tacliimaadka afraadda la siiyo xakama annahu idaa su'ila can almasaa'il haddii su-aal la weydiiyo waxaa la siiye tacliimaadkaana yaquul inuu yidhi naxnu lasna culamaa maahin bal naxnu ducaatu natacalam annagu culama maahin ku jawaaba la yidhi haddii su-aal lagu weydiiyo ilaa duuba intuu soo xirto meeshaan soo fadhiisanaya dadkana wuxuu leeyahy diinaan idiin sheegaya marka dadkii waa waxay isleeyihiin ninkaan hadda duubka lah oo garka weyn oo adduunyadan isku qoofalo leh waa nin diin badanhaya markaasaa inta qof iska imaan leeya sheekoo mas'aladan bal dhaxalkaa ii fiiri ama mas'aladan nikaaxa bal ii fiiri nikaax ma iga jaran yahay qof iskalada markaasaa la jawaabtaa bixinaya mataqaana adiga ya si aan lagu fahmin jahligaaga naxnu ducaatun natacalam le iska dha adiga bas ha naxnu ducaatun natacalam bis iska dha waa ka nabadgelaysaa laleeya marka wuxuu lagu qabsan lahaa nimankan marka ninka dhadhaca waxaa in badan laga yaqaanaa oo macruufa oo lagu garaa inay yidhaahdaan alcaalimu cilmiga kelimaadka ay ku liidayaanay ka mid tahay waayaha alcaalimu fi hada zamani caalimka zamankan kalmusxafi kasiir alakdaa waa musxaf oo kale oo gefkiisu waa badan yahay naxtarimuhu waa ixtiraamaynaa walaa naakudu minhu waxna ka qaadan mayno caalimka waa ixtiraamaynaa laakin laa naakudu minhu waxba ka qaadan mayno waxaa ka mid a iyaduna kelimaadka ay cilmiga ku liidayaan min cajab alcajabi cilmun biduuni cajabin wax lala yaabo waxa ugu yaab badanay dhahan cilmi aan layscajab gelayn ma dhici karaa ayaa dhaasaa isu mershay walidaalika taraku lcilma waxay yidhahdeen cilmigu hadhow cajaboona gelina waa kibraynaa intaa kibri lahayn aan asaga dhan iska daynaba cilmiga dhan baan iska dayn ha yaanan kibrina waxaa ka mid ah kelimaadkooda ay iyagu iskula dardaarmaan idaa rajacta min alkhuruuji ijtahada calayka shaydaanu wanafs haddaad khuruujka ka soo laabato shaydaan iyo naf baa kugu dadaalaya fii arbacati umuurin afar arrimood ay kugula dagaalamayaan shaydaanka iyo nafta markaa khuruujka ka soo laabato shaydaanka iyo nafta afar bay kugula dirinayaan alawal alcilmu cilmiga weye yaquulu laka wuxuu ku leeyahay ina cilmaka qaliil cilmigaagu waa yaryahay wa dacwatu taxtaaju ilaa cilmin kasiir dacwadan waxay u baahda cilmi fara badan shaydaankan ku dhahayay leeyihin wa ilmaaman bijamiici umuuri diin diinta umuurteeda dhan inaad aqoon u leedahay guud ayaa dacwad u baahan tahay kuleeyahay shaydaanku faqra fi tafsiri walxadiidi wasiirati ku dhahaya shaydaanku laha tafsiir iyo xadiid iyo siira akris nabi moxamed wuxuu dadka kala dardaarmay shaydaanay u leesheen shaydaana meereeya dhahan waxaas nabiga iyagu qur-aanka iyo sunnada bartownayr mogta ya cilmiga asaaba nabigu nagala dardaarmay sida aanuu nagala dardaarmay cibaaradan iyo cibaarooyin la nooca yuu nagala dardaarmay cibaaradii nabiga nimankaa waxay u bedeleen cibaaro shaydaanay ka dhigan athaani kan labaaday dhahan atijaara ganacsigana uu kuwala diriraya lianna dacwatu taxtaaju lmaal maal bay u baahantuu kuleeyahay dacwadu shaydaanku ahalis kasta alacmaal alkhayriya acmaasha khayrka kula diraya araabic ricaayat ahlilbeyt wa tacliimi zawja guriga dadka jooga inaad ilaaliso oo aad nafaqadooda iyo ka shaqayso naagta inaad waxbarto waxaas ayuu maaragtay ayuu kuwa dagaalamaya shaydaanku uma yaquuluuna waxay leeyihin dibadeed wa kullu hadihi alumuur min abwaabi alkhayr horta umuurtaan oo dhan hadda shaydaanku kula diriraya naftu baababkii khayrka waa ka mid laakina dacwata walkhuruuja acdamu minha waa garay anaha min abwaabi alkhayr laakina dacwata walkhuruuj acdamu minha buu yiri khuruujkii dacwada ka weynu yiri wayaquuluuna wuxuu li arbacatun laa nadcuuhum lilkhuruuji macna afar uguma yeernay dhah inayna raacaan afar khuruujka uguma yeerno ay yidhahdaan alculamaa kow culamada culamada u yeeri mayna nala khuruuja malihi washaxaaduun nimanka tuugsada walmajaanuun iyo kuwa waalan wa asxaabu alafkaar alukhraa iyo afa afkaarta kale dadka haysta ya jamaacada yada bis iyo wixii rixa iyo qawgaa ah qawqaa'iyiinta waxaynaay leeyihin balagsiya tegayaan qawqaa'iyiintay ka waxayan ay darbuush dheer u galayaan waxaa ka muuqda marka ereyadoodan ayaga ana aljamaacatu tushaju cala aljahli jamaacadu jaahilnimaday dadka ku borinaysa watunamihi waana barbaarinaysaa bayna almuslimiin laasima ducaad aladiina hum axwaju nnaasi ilayhi ducaaddu kuwa jiraan oo aada cilmiga ugu baahan ayaga ya waa ka tansiidinayaanba hoosay uga dhigayaan labo inahum yajcaluuna faasilan musdanacan bayna alcilmi waadacwati wa bayna alculamaa waadducaad faasil musdanaca ay u samaystaan waxay ka sameeyeen green line ay ka sameyen green line green linekii laga sameeyey waqooyiga iyo koonfurta muqdishoo kale ay cilmigii iyo iyo dacwadii dhex dhigan waa dh dhex mariya waxaa ka mida waxaa ka mida maaragtay wa aqalla fi lfadli wa hada min afdal albadil waxayna ka dhigeen weliba wayajcaluuna cilma marxalatan bacda dacwa marxalo oo dacwada ka dambaysa ka dhigan maxaa waxay dhahan naxnu ducaatun natacalama dhah ma dhehen naxnu natacalam wa nadcu dhihi maayaan waxa le naxnu ducaatun awalan marka hore horta dacwaanu istaagaynaa kadib aan waxbaraynaa ay leeyihin marka cilmiga ayaa ayaga horta marka ugu horeysa wuu ka dambeeyaa dacwada dacwadaa horeysa nabigayguna muxuu na lahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacan balday nabigii wuxuu na laha calaa basiiratin basiiradaa u hormartay dibadeed waa kaas qur-aanku muxuu leeyahy faclam anahu laa ilaha illa allah cilmigaa horeeya imaam albukhaari muxuu baabeeyey bab bab lcilmi qabla alqawli walcamal baabu lcilmi qabla alqawli walcamal marka salafi saalix dhammaantood waa ku khilaafsan yihin masaladan awalan dacwa kadib tacliim wax jira maaha walam yakun lmuslimuuna fi yawmi alqiyaama cala hadi suura suuradan muslimiintu weligood ma yeelan bal ina acdama annaasi aharan fi hadi lummati hum culamaauha ummaddan waxaa ugu raad weynaa culimmadooda cabra alcusuuri ilaa zamanku intuu soo jiro o dhan ka saxaabata radiallahu an ridwan ullahi calayhim waa ummat lfiqhi kalimaami axmed wa ibna taymiya wa maxamed bin abdilwahaab raximahullahu taala wakayrihim dhammaan culumay ahaayeen wixii ummadda raadka weyn ku lahaa oo bedelaya culumay ahaayeen juhaal maahayn ayaguna waxay go-aan ka dhigteen inay marka hore dacwo calaa jahlina horta ay wadaan dibadeed ay wax bartaan wax ma la baran doonaa hadde markii madax la noqdo lama baranayo maxaa yale cumar wuxuu yihi tacallamuu qabla an tasuuduu yiri intaadan madax noqonin waxbartu yiri a nin madax noqdo kadib waxbartaa waa yar yahay ay inta dambuush loo geliyo la yihi dadka u muxaadaray sheekh baad ka tahay degmadan yaa am haysta usradaan madax ka tahay la yidhi goormuu wax baranaya wuxuu baranaya ma jirto ay wax uu baranayo ma jirto wuxuu yidhi asifat raabica sifada afraad sifada afraad waxa weeye intaana sifada afraad gelin horta dikriga dikriga ay sheegaan ayaga kullu waa dikrigii suufiyada oo mubtadacahayo waa kuwaas waa wada arkayna tusbax dheer ay wada sitaan laba kun saddex kun oo waxyaabooda iyagu isu meersheen oo awlaad oo shiiku u meersho meel la fadhiya waa kada waa dikri mubtadaca oo dikrigii suufiyada maaha dikrigii sunnada maaha marka waxa weeye kafaahum dalaalan hada ikraam almuslimiin sifada afraad oo ah muslimiinta karaameyntooda lafdigan waa lafdi aad iyo aad u fiican lafdigan waa fiican yahay ikraam almuslim muslimiinta in la karaameeyo oo qofka muslimka ay walaalkeeda muslimka u aragto khayr ayada layskuma hayo laakiin waxaa lagu haystaa jamaacada cadamu wadci xuduudin wadawaabit tuxma min alifraad aw atafriid fi hadi sifa lianla yakdish mabda alwalaa walbara aw yanqas oo yanqud wuxuu yihi jamaacada laguma hayo inay ku xadeynayso siday salafku u xadeeyeen mas'aladan ikraam almuslim oo alwalaa walbaraagii ayaan marka ka caddaanaynin walidalika waxaad arkaysaa ayagoo gaaladii xataa saaxiib la ah oo soo dhadhaweynaya gaaladii wadwadan ay arkaysa bal culimmadu waxay caddeeyeen jihaadkii afghanistan inay diideen tabliiqu ay ka baxsheen dadka ay khuruuja leeyihiin dadkana keena aan khuruujineeda ku hayaan dadkiina jihaadkii ay ku jiraan waa bara walaa walbaraa xumaantiisa weeye waxaa ka mid a ina sida ikraamulmuslimiin u leeyihiin maahane waxa weeye waa sida jamaacaadka iyo duruqda kaleba ay qabaano dadka aan ayaga taageersanayn hadday arkaan xataa waa dilayaan waa dhacday in badan qisas fara badan a taxdiir min jamaacati tabliiq kitaabka laraa ku yaala oo dad badan ay ku sameeyeen ayagu la caayisho tabliiqa wax ka noqday kadibna ka tegey oy garaaceen al ark aawa ikraam almuslimiinki marka ikraam almuslimiinta waxawey marka waa ikraam jamaacati tabliiq wa tafsiirku saas uu dhacay tasxiixu niya niyada ansixid niyada sixideeda niyada sixideeda marka jamaacadu lafdigan waa ku fiican yihiin laakiin niyada sixideeda maxaa loo rabaa sidee loo rabaa la reeba ana tasixa niyata aslu diin asalka diinta weeye niyada in la saxaa walikhlaas qudbu raxaahu ikhlaaskuna waa shiidmaraha weliba diinta walakina dalika yaxtaaju ilaa cilmin wa bima ana aljamacat kama taqadam fiha taksiru fi hada albaab alcadiim faina yaqca fi tasarufaati cibada kasiira min alakdaa wuxuu u baahanya niyada in la saxo cilmiyay u baahanta ayaguna cilmiga dhanayba hadde marka ay ku daciif yihiin oo aysan rabin marka akhdaa fara badana ka imaanaysa niyada hala saxada niyada hala saxo akhdaa badan ka imaanaysa waxaa ka mid a akhdaadaas inay mutawaakilin yihiin ay tawakulkiiba ay ku xadgudbeen oy leeyihiin annaga soo maanaa waa naga siinaya barkinta hoosteeda la iiga soo bixinaya midaa lacag dhihi jira aniga lacagta aan tabliiqa ku aadayo barkinta la iisoo hoos galaa niyadaa saxaa mar haddaan niyada saxo oon toosiyo o inaan khuruujo aan ku toosiyo lacagtu barkinta iiga soo hoos baxe waa hawas wey wa waa khuraafaad wey waa niya aan lagu dhisin ala cala alcilmi naafic laguma dhisin niyadaas ayadaas sifada lixaad waxa weeye adaawa khuruuj fi sabiili illah dacwadan iyo khuruujkan fi sabiili illah asaga waa ka hadalnay walaalayaalo dadka muslimiintaa sidoodaba waana ku khatimaynaaye dadka muslimiinta khuruujkan noocaana oo khuruuj dacwo la yihaa oo nimankan ay samaynayaan horta nabiga iyo saaxiibadii ma samayn kow bal nabiga iyo saaxiibadii waxay ku sugnaayeen aljihaad fi sabiili illah nabiguna wuxuu yidhi ina siyaaxata ummati aljihaad fi sabiili illah ummadayda siyaaxadeed iyo khuruujkeedu waa jihaad fi sabiili illah ko nabiga dibadi fii zamani saxaaba wa zamani taabiciin wa atbaacihim wa aimati lmuslimiin sidii oo kale jihaadka loogu sugnaa marna jihaadku mau go-inin ilaa fi hadihi alcusuur alakhiira oo dadka muslimiinta siyaasiyan ay diintii ka fogaadeen maahane jihaadku marna ma istaagin ilaa cusuurtan dambe oo dadkii muslimiinta ay siyaasiyan diintii uga fogaadeen ma dhicin marka waxaan khuruujkan dacwa loo baxa laleeyahay oo dadkan sidaan isu raacayaan qaabkan ma dhicin amarku wuxuu ku koobnaa nin caalima oo meel fadhiya degmaa oo dadka wax baraya iyo arday ka baranaysa iyo nin cilmi doonanaya meel kale cilmi u doonanaya ama khuruuj haadaa wax jiray maaha aimada muslimiinta oo zamankan ay nimankan soo baxeen joogaana kulligood waa inkireen waxaa ka mid ah aimadii inkirtay ninkii la dhihi jiray maxamed ibn ibrahim al cabdilatiif maaragtay oo al sheekha ahay oo ahaa muftiga daari sacuudiya dhulka sacuudiga muftiga ka ahaa waa ku inkiray sida ku cad kitaabka ataxdiir min atabliiq waxaa inkiray calaamata sham moxamed naasirudiin albani waa ku inkiray ashridadiis waa ku duuban tahay suufiya casriya inuu yiri hataa waa ku duuban tahay waxaa inkiray muqbil ibn hadi alwaadici calaamat alyaman fi casrina hada waa inkiray khuruujkoodaas isaga idan khuruujkan ay khuruujiyaan laysa lahu aslun fi diin almuslimiin diinta islaamka wuxuu asal ku leeyahay lama arko waxaan ugu nasiixaynaynaa marka dadka muslimiinta war dad yahu muslimiinta diinta baata kuna hadal fala ama khuruuj hada fatrukuuhu fa inahu laysa bisunatin walaysa bidiin wallah waliyu tawfiiq yaraa la xasuusiyey waxaa la yidhi baadida masjidka laga baafiyo oo dadka caruurta masalan ama dadka waalan oo kale masjidka laga baafiyo oo la yidhaha waryaa arkay la yidhaahdo in dad culamaa ay jawaabeen oo yidhaahdeen masaajidka in laga baafiyaa waa banaanta inay yidhaahdeen waxaanan ogeyn nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii masjidka ka baafinayay xoolaha inuu yidhi laa radda allahu calayka alla kuuma soo celiyo inuu yidhi oo uu maaragtay ku habaaray ummaddana weliba faray inay habaaraan culimadaasna waxaa la ii sheegay inay xujo ka dhiganayaan laqiidaa la yidhaaha daalla lama yidhaah dadka markay lumaan laqiid baa la yidhaha ee daalla lama yidhaha daalla waxaa la yidhaahdaa xayawaanka inay yidhaahdeen waayahay kelimada laqiid maadadeeda wixii ku yimaadoo dhan ma ku bannaan yihiin masjidka oo luqadadana ma sidoo kale iyaduna oo lacagtoo kale hadda lacagta luqadaa la yidhahdaa lacagtu luqada wey mugti luqadadu marka iyaduna ma sidoo kale ma dhihi karnaa lacag hadday naga lunto masjidka dika istaagno war lacagtaas yaa arkayay ma dhihi karna ya oo sida laqiidka loogu naadinaa ma ku naadinayna ilan maadada luqa ahaan waa isku mida laqiidka maadadaanu ka yimid min laqadaa laga wada yimid laamkan iyo qaafkan iyo da'daana u wada maado ah hadday jirto marka nusuus kale oo kala farqinaysa baadida xayawaanka baadida macnaha dadka iyo baadida kale kala farqinaysa oo nusuus ay jirtana hadda hanaloo sheego haddaysan jirinna oo luuqada kaliya ay tahayna hala sheego waxa kala farqinaya lacagta iyo maaragtay dadka labaduba ilaa waa luqada ah ha maxaa kala farqinayo farqi ah luuqadii ilaa waa isaga mide nusuusna ma jirte ya mase ayagana ayagana nusuus baa jirta lagu kala farqinayo masaladaas waxaan jeclaan lahaa haddii la hayo wax baxsiga laga hayo in laysu faa'iideeyo horta aadaan jeclaan lahaa aniga waxay ii joogtay mas'aladu baadiyo waa ii baadiya ii joogta aniga masjidka inaan gudihiisa laga baafin banaanka lala istaago oo banaanka laga baafiyo siday ahaan jirtay haddii wax kala farqinaya jiraanna waxaan qabaa afiduna maajuuriin hala hala isfaa'iideeyo oo kutubaha laga soo baxsho oo xajaradaha laga soo baxsho oo hala faa'iidaysto si maaragtay looga shaafiyo masaladaas aniga laakiin halkaas ii joogto masaladaas wabilahi tawfiiq waana laan la jooga maqrabkiisa wad wad inta la gaaro
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين شيخ waxaa ka hadashay nebi ciise marka aad aada leedahay markaad markaad iwafsatay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen in aad ula jeedo inuu dhintay marka arrintaa dadka u faagay
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى wuxuu yihi yaa ciisa inii mutawafika waraaficuka ilay ciisaw anigaa ku oofsanaya oo xaggayga kuu koryeelayo marka anigu maan ka wada hadda ciise inuu hadda dhintay anigu uma jeedo calaa madhabi sunna sidii sunnadu qabtaan alxamdulilah ku sugannahay ciise in la rafiyaan qabnaa laakiin maca dalika waa la oofsaday sidii ilaahayba sheegay wabilahi tawfiiq
بسم الله الإمام ابن كثير كتاب في تفسير كأوه كسو قاتي تفسير كآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم آية النساء سورة النساء آية لحدن أفر تاس أو إذ ظلموا وكفر سري إذا وقع منهم الخطأ والعصيان كدبنا وسوق هذه قصة من أعراب أه ودلي مثل قبر النبي كدبنا انتو أخريي آية أنكر كسو شيخني راعيي إريدان وقد جئتك مستغفرا lidanbii mustabshiican bika ilaa rabbii oo macnaha qabriga nebiga ku yidhi kuna kuna daray abyaad kale intaa intaa iskagana tegay macnaha isagoon sheikhu macnaha ibnu kathiir uusan kala saarin qisadan kadibna cudba oo ag fadhiyey qabriga nebiga intuu intuu lulmooday ayuu hurdadii nebiga ku arkay uuna ku yidhi yaa cutba ilxaq acraabiyi fabashirhu an allaha qad kafara lah ibnu kathiir faalla faalla kale ma sii bixin marka su-aashaasi maxay tahay ma banaan tahay in lais la istikfaarto iyo ducada loola qasdo qabriga nebiga agtiisa fadli iyo rajayn aqbalid darteed
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين horta kitaabka ibnu kasiirka hadda ma hayo waxaan se leeyahay waxaas horta wax asal le maaha diinta wax asal kule maaha tamaaman waxaadna marjic ka dhigi kartin haddii ala yihaha kitaabka la yidhaha tadhiir aljinaan waa laga helayaa waxaa laga helayaa kitaabka la yidhaha siyaarat alinsaan can waswasta sheekh daxlaan kitaabka la yidhahana waa laga helayaa labadaa kitaaban aan rajo weyn ku qabaa inay masaladaa lafteeda ka waramayaan wax raadlana maaha nabiga dibadii intii ou dhintay kabacdi qof inta qabrigii tegay ii dambi dhaaf dalab iyo hebel ii same i yiri iyo wax raadla maaha waxaas wabilahi tawfiiq
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وبعد waxaan sheekh khayr allah ku siiya kaa codsanayaa inaad noo kala cadayso farqiga u dhexeeya sida loo kala si loo kala garto masaalixu lmursila ma bana banaan sida jam jamcinta qur-aanka iyo minaaradaha iyo mixraabyada iyo codgudbiyayaasha masaajidada iyo bidcatun xasana waxa ay dadku u yaqaaniin ee aan banaanayn
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين culimadu markii ay ka waramayeen masaal horta bidca xasana iyo bidca sayi-a kale ma jiraan wax raadlamaa bidca xasana ma jirto kullu bidcatin dalaala bidco walba waa baadi iska dhaas warkeeda xagga iska dhig midaas waa almasaalix almursala masalada leera masaalix mursala culimadu waxay u bixiyeen weliba aan ira madhabka maalikiyada ayaa masaalix mursala yaqaana madhabka axnaabta iyo xanaabiladuna istixsaan shaaficiyaduna waxay yaqaaneen qiyaas jeliya ayay yaqaaneen saddexdaa asal oo ay saddexdaa madhab kale isticmaalaan waa saddex asal oo isu dhow dhow wa waxaana loola jeedaa wasfi munaasib ah oo aan sharcigu diidmo iyo ogolaansho midna ka sheegin dadkuna oo u baahdo bacda zamani nubuwa sharciga uma hormarin wax diida iyo wax ogolaanshaa oo macnaha nebiga zamankiisii lamana diidin lamana ogolaanin kadibna dadkiyaa baahi u qabatay baahi ayaa dadkii u baahdeen kaasoo kalea waxaa la yidhaha maslaxa mursala ku qumtaa la yidhaha maslaxa mursala waxay kaloo leedahay calaamooyina waxaa sameeyey waaxid min a'imati lmuslimiina kulligood sameeyey toban mas'ale ayaa lagu koobaabaa la yidhaha masaalix mursalaha anigu intaan ogahay calaa xaddi cilmi tobankaa mas'alena waxaa sameeyey a'imadii muslimiinta waxaa kamid ahayd lacagtiyaa kamid ahayd lacagtii la sameynaya cabdilmalik ibni marwaana ugu horreeya la yidhahdaa lacagtii markuu sameeyey waxaa ka mid ahay diiwaankii uu cumar sameeyey radiallahu canhu waxaa ka mid ahay taariikhdii uu cumar iyadana sameeyey radiallahu canhu waxaa ka mid ahay jamcii abubakar iyo cumar ay wada sameeyeen ayaa ka mid ah oo qur-aanka dhammaan waxaasoo dhan way wadagelayaan masaalix mursalay wadagelayaan marka masaa'il adiga ilaa toban gaaraysa wa marka qalabkan isaga ah oo hadda aan ku hadlayno kale wixii sunnada maaragtay ay caddaysay inta ay sunnadu ogoshahay ayaa looga isticmaalaya oo masaalix mursala wey la dhahaya waa inta looga baahan yahay in loo baahdaa shardiya in loo baahdo ayaa shardiya maslaxa mursala marka shayga la leeyahay waa in loo baahdaa oy dadka muslimiinta caamatan ugu baahdaan si caama waa inay dadka muslimiinta ugu baahdaan hadda masalan annaga markaan ka soo qaadno waa u baahanaan u malaynayaa codgudbiyayaal waa u baahana maxaa le dadkii waa batay sinaacadiina waa horumartay hubun badan iyo baabuur badan iyo wax badan baa jira oon wax lala maqlaynin inaan qalabka isku gaarsiino waa u baahana waa qadar alxaaja marka xaajaday ku xidhanta marka haddii wuxuu xaajada ka baxaa laakiin laa takunu maslaxa mursala wa inamaa takunu bidcatan dalaalay noqonaysa bidca dalaala ayay noqonaysa haddii xaajada ka baxda marka maslaxa mursala waxa weye waa wasfi munaasiba oo ummaddu ay u baahatay bacda zamani nubuwa oo aan horeyna aysan usoo marin diiddo iyo ogolaansho xagga sharciga baahina ay timid wey oo baahida weliba ay tahay cala alcumuum la cala alkhusuus taas ha la ogaadaya baahidu waa cala alcumuum waa dadka muslimiinta caam ahaan inay u baahdaan way sheeg ee inay qofku u baahato lama yidhaha maslaxa mursala lama yidhaha mana gasho wabillahi tawfiiq
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ما معنى إقامة الدين وهل يمكن إقامة الدين بلا إمام واجب طاعة آه، لماذا؟
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إقامة الدين waxaa loo jeedaa sida aayaddaba ku cad in diinta islaamka lagu dhaqmaa loo jeedaa diinta islaamka waxay isku jirtaa wax ay qofku fardi ahaan u samayn karto iyo wax ay duuna imaam aysan samayn karin oo imaam la-aan aysan samayn karin waxaa loo baahan yahay marka wixii fardi ahaan loo samayn karana hadde hala sameeyo wixii imaam u baahanna waa laga maarmaan in imaam loo helo sida masalan jihaadkii oo dacwiga ahaa sida maaragtay fadwadii oo kale oo ummadda maaragtay loo sameeyo mufti loo sameeyo sida qaali in loo dhiso sida xuduudda in la eego waxaasoo idil imaamay u baahnaanayaan waa in imaamkii loo sameeyaa ay wabillahi tawfiiq
su-aal sheekh waxaan kus ku su-aalayaa duubka oo macnaha oo lu- cimaamada loo duubto duubkan miyuu nebiga u duuba jiray sida tabliiq u duubtaan
nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday xadiis aanan anigu hadda lafdigiisa haynin oo inuu cimaamada darafkeeda labada garab dhexdooda ku rudi jiray ah inuu cimaamada darafkeeda labada garab inuu ku rudi jiray ah marka cimaamada labada garab dhexdooda haddaan isbaal lagu sameyno ayada lafteeda aan lagu xadgudbin laabaas waxba dhib male waa sunno waa loo baahan yahay cimaamada inay labada garab dhexdooda ay ku dhacdo waa loo baahan yahay taasaan anugu ogaa laakiin bidardi sida aanta wareejinta ah oo taajka saata loo dhisaayaa anigu ma garanayo bila tawfiiq
sheekh maxaa farqi ku jira jamaacadda tabliiqa iyo itixaadka
بسم الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين farqigu waa iska daahir waa muuqdaa laakiin waxaa simaadka ka muuqda oo xisbiyadu wada leeyihiin labaduba horta waa ka muuda muuqdaa oo taxasubkii waa ka muuqdaa iyo tafaruqii iyo ummadii la kala qaybinayay iyo baycadii iyo ahdigii iyo wixii dhammaa waxa anigu aan is leeyahay waa uga duwan yihiin waxa waaye labada golo horta qola waxayba sheeganayaan annahum yantasibuuna ila sunna wa ilaa maa kaana calayhi salafu lumma ay qola sheegtaan qolana maba sheegtaanba bal waxay sheegtaan inay maaturidiye iyo ashcariye iyo naqshabandiye iyo sahrawardiye iyo yihiinay sheegtaan marka nooc farqiya oo muuqdo weyn weeye midka isaga ah laakiin intooda kale taxasubkii waa isaga mid niminku wabilahi tawfiiq
sheekh waxaa noo sheegtaa tabliiqa kutubada laga qoray oo inaan ka faa'iidaysano
kutubaha laga qoray waxaa la gaarsiiyey wax aada u fara badan bay ahaayeen sheekow laakiin aniga kutubtii iila fiicnayd meeshan waxaa ku yaalla maraajic gaaraysa ilaa sagaashan iyo afar oo isugu jirta wax tabliiq laga qoray iyo cashiridooyin waxaa jira cadalado fara badan kutub fara badan oo tabliiqa naftiisa laga qoray waxaa laakiin ugu muhiimsana anigu aan arkay risaaladan magaceeda la jamaacati tabliiq mafaahiim yajibu an tusaxax waa risaalo waxa kaloo arkay aniga ataxdiir min min atabliiq oo uu leeyahay xamuudi tuwajir uu leeyahay waxaan arkay asiraaj ilmuniir kitaab leera uu leeyahay maxamed taqiyudiin alhilaali oo isagana jamaacadaas laga qoray kutubaha saddexdaan anigu aan arkay ayagaana waxa weeye wax badan kashfinaya wabilahi tawfiiq
nebi muuse soo nooma gargaarin isagoo dhintay xagga salaada markii oo rasuulku usoo noqnoqday alastu birabbikum qaaluu balaa dadku soo soo ma ahayn ruuxii keliya
bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wala ali saxbi ajmaciin nabi muuse inuu gargaaray laa shaka fiihi laakiin gargaarkaagan iyo gargaarkan adduunyada haddaad isu daliishanaysa yaa kaaga horeeyey su-aashaasaa kugu soo laabanaysa adiga man qaala qablaka adiga hortaa yaa yidhi istidlaalkan wabilahi tawfiiq haye way hunaaka qisa تتوار بها عن جماعة المسلمين بينهم ويربون صغارهم وجهالهم وهي أن شيخهم إذا جلس على الكرسي ليوعظ الناس كان ينام أو ينعس على الكرسي فإذا سئل قال إني لا أنام في الليل لأنني أرى أمة محمد وهم يتدفقون في النار ل لدمي لدمي أنام أنام في النهار وهذه القصة مشهورة يعرفها كل تبليغي فكيف نردهم إن نحن سلفيون أي هاي وحيري حتى قصة إن تبليغ سوانا في النهار qiso ay iska guurguuriyaana jirto yidhi oo ah sheekhu hadduu fadhiisto inuu wacdiyo maalintii inuu gamaanyoodo ama seexdo markay weydiiyaan yara sheekh maxamed saxanka wuxuu leeyahay habeenkiibaana seexanoo waxaan arkaa ummaddii maxamed oo naarta ku daadanaysaan arkayaa sidaa darteedaan maalintii hurdaa qisadan waa mashhuur waxaa garanayuu leeyahay tabliiqi kasta sideebaa u radinaynaa annagu haddaan salafiyiin nahay waxbaa dhib ma le mushkilo ma le horta ayaga waa in laga sugaa markay sugnaato dibadeed isaguma nabi baa marka uu arkay ummata muxamedin oo naar ku daadanaysa mar walba nabi miya isagu nabiyo iska dhigaya waa nabi nin iska dhigdhigayo habeen walba seexa waayey oo ummaddiiba habeen walba ku riyoonaya وكأنه النبي محمد إنه يا- وكان لا ينام آه، عينه لا تنام عينه لا ينام قلبه وينام عينه آه، وتنام عيناه nabigiibu iska dhigayaayo qalbigiisu uusan hurdaynin oo indhaha kaliya ka hurdayu iska dhigay marka dalaal midaana ugu filan inuu yidhaahdo warkaan beenta iyo kusaxbilaadkan inuu akriyo qof habeen walba aan seexanayn oo habeen walba soo jeedo maalin walba haddana gamaanyoonayoo leh ummadiio naar ku daadanaysaan ujeeda nabiga mooye cid kale u suuragelaysa male inay waxyaabahaas aragto jannadii iyo naartii inay aragto dadkan markaa dhahayo waxaanan arkaynaa wax jira maaha wabilahi tawfiiq
alastu birabbikum qaaluu balaa soo dadku ma ahayn ruux keliya markii oo aayadda
waa arrintaan ruux waa ahayd laakiin waxaa u deliishanaya horta yaa yaa u deliishaday wey su-aashaasaa lagu weydiiya adigo bas man qaala qablaka waman istadalla mila isd- mila istidlaalika haadaa bas su-aashaasaa la weydiinaya haddii ala yidhaha horta jimcaha soo socda insha allah waa haddii ala yidhaha horta waa nasanaynaa jimcaha kuriga insha allahu tacaala waxaan haddii ala yidhaha ka warrami doonaa الصوفية مسلكا ومعتقدا إن شاء الله أول واحد تبليغ أنا صوفية دحق لنا ربني لكن وحنا لكل الحق لأن قوني محاضرة أي قوني وبس ما إنه لأنه قاب عصرية سنة بهالشيء وهذا هندسان لكن جدي أصل كهذا أنا بدي ألا يراجع معها صوص هذا كان كل ده عن كورة مدونة وبالله توفيق